البرد waxaan ahay haddii aan imaado masaaji lala tukanayo taraawix labaatan ragcadood anu intaan sideed la tukado ma ka timka
horta xadiid waxaa jiro oo qofka markuu qofka imaamka ku xirto imaamkaas intuu tujinaayo inaguu ka reebaayo uu leeyahay yani yousan salaada ka bixin ama markuu la tukada inuu la dhamaystirto yuktab lahu qiyaamu leil yani qofkaas ajir waxaa loo qoraa qof caawa dhan taagnaa oo kaleeto markuu yani salla maca imaamihi xataa yasali imaamkiisoo la tukaday ilaa uu salaada ka baxo waxaa loo qoraa salaatu leil oo kale ajirgiisa qof tukaday oo kale loo qoraa marka haddee waxaan umaleyna hadday isbedbedelayaan oo aimadii imaam masalan toban tujinaayo ku kala tujinaayo toban fadhi tukada shaga baxo imaam kale kaa shaqo ma ku lihi shaqo kuma lihi laakiin haddiiba sunadii nabiga ay ka sugnaatay koob iyo toban in la tukado daa inta la tukato aad iskaga harto an waxay la tahay oo sunada adigoo dabaqayo an intaa kale nabigena kama soo arooray salawatullahi wasalaamu calayh in la tukado wax ka yimid ma aha koob iyo toban xadiidka caaishaan hadda sheegeynay yani nabiga marna kama siyaadiyo marka qofka intuu la tukado faraw ka qaadi kara koob iyo tobankii shan ragcad intuu la tukado toban ragcad intuu la tukado witrigiis goonigu u tukado haddii sunnadaada sidaa ay ahayd weyaan anugu marka waxaan oran lahaa wallahu aclam mar haddiiba nabigeena ka sugnaatay koob iyo toban ragcad kamana siyaadin jirin laa fi ramadaan walaa fi kayri qofka inuusa koob iyo toban ka badan uusan tukanin salaawixiisa iyo witrigiisa iyo tahaajudkiisa iyo salaasulowkiisa oo ah xataa ramadaan iyo ayr ramadaan usan ka badinin sunada nabiga inay tahay sababta waxaa weeye wakhayr lhuda huda muxamedin sala allahu alayh wali wasalam inuu qofkaa khayr lhadi ku gaarsadollahu aclam